qaramada midoobey ayaa sheegay in gabdho da-yar oo ay aftuubaan ururka isis oo ku sugan ciraaq iyo syria in la in la guddoonsiiyo amaba suuqyada si qaab addoonsiya loogula dhaqmo iyada oo lagu kala iibsado qiimo aada u hooseeya qaarna lagu bedesho wax u dhigma baakir sigaara warkaasi waxaa sidaasi ku sheegtay ergeyga gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobey ee dhinaca gacanka hadalka ku salaysan jinsiga sayna bangura wariyaha iyaga xuseen barre aadan oo haatan stuudiyaha igu heliya ayaa warbixintan inoo soo koobay ergeyga qaramada midoobe u qaabilsan xadgudubyada jinsiga saynab xaawa bangura ayaa shaaca ka qaaday in kooxda daacish ay gabdhaha yaryar ku iibiyaan suuqyada sidii addoomaha oo kale ergeyga ayaa intaasi ku dartay in mararka qaar ayba dhacdo in gabdho yaryar la siisto lacag ka yar tan lagu iibsado baakir sigaara saynab bangura ayaa tilmaantay in daacish ay dagaalkooda u adeegsadaan ku xadgudubka haweenka waxaanay hablaha ku tilmaantay xaabada dagaalka ee daacish ergeyga ayaa booqatay bishii abril dalalka suuriya iyo ciraaq waxaanay sidoo kale la kulantay haweenka ka qaxay dalalkaasi ee ku sugan waddamada turkiga lubnaan iyo urdun waxaana sheegtay in weli daacish ay leeyihiin suuq ay ku iibiyaan hablaha yaryar oo ay ka soo qabsadaan dhulka ay galaan laakiin ma aanay sheegin tirada hablaha ee ilaa iminka ay iibiyeen amaba ay ku xadgudbeen zaynab bangura ayaa ka warantay dhibta ay la kulmaan dadka laga tirada badan yahay ee yaziidiyiinta kuwaasi oo gabdhahoodii oo boqol boqol ah mararka qaar qol yar inta lagu xidho iyaga oo qaawan laguna maydho si loo iibgeeyo waxaana la horgeeyaa niman qiimeeya mid walba qiimaha ay suuqa ka joogto waxaa kaloo ay sheegtay in looga waramay gabadh yar oo shan iyo toban jir ah oo uu iibsaday sarkaal ka tirsan daacish oo kontonka kor u dhaafay bangura ayaa sheegtay in afduubka hablaha yaryar uu qayb ka yahay istaraatiijiyadda ay kooxda daacish ku qorato amaba ay ku soo jiidato dhallinyarada ajaanibka ah ee ay rabaan inay u dagaalamaan waxaanay u sheegaan dhallinyaradaasi inay u hayaan hablo yaryar oo aan weli la guursan oo lagu darayo marka ay yimaadaan warbixin dhowaan ay qaramada midoobey soo saartay ayaa sheegtay in ku dhowaad shan iyo labaatan kun oo dhallinyaro ah oo ka soo jeeda boqol waddan ayay qayb ka yihiin dagaalada caalamka ka socda kuwaasi oo badankoodu ay qayb ka yihiin dagaalada ka taagan suuriya iyo ciraaq ergeyga qaramada midoobey zaynab xaawa bangura ayaa ku tilmaantay qaabka ay daacish ugu xadgudbayaan xuquuqda hablaha yaryar ay tahay mid la mida falalkii guracnaa ee qarniyadii lasoo dhaafay qowmiyadda yasiidiyiinta oo ka mida kuwa laga tirada badan yahay ee sida badan ay daacish ugu xadgudubto ayaa waxay ergeygu sheegtay in ay soo dhoweeyaan hablaha ay faraxumeeyeen daacish taasi oo wax weyn u tarta guddi farsamo oo ka socda qaramada midoobey ayaa dhowaan gaadhi doona suuriya iyo ciraaq si ay usoo qiimeeyaan qorshe ay ergeyga qaramada midoobey u bandhigtay dowladaha yurub oo ay socdaal ku soo martay si wax looga qabto gabdhaha ay dhibtu ka soo gaadhay xadgudubyada daacish mahadsaned xuseen baraadan oo warbixintaasi inoo soo koobayay haddaba arrintani maxay ku soo kordhinaysaa fikradaha laga haysto ururka daacish iyo sumcadda ururka oo ku astaysan gowraca dadka argagixisanimo iyo gaboodfallada kale ee ka dhanka ah bini'aadannimada waryaheena sahre ciidla nuur ayaa arrimahaasi waxa ay ka waraysatay axmed cumar xanafi oo ku sugan dalka masar
waxaan oran karaa xagga sumcadda sumcad uu caalamka si uga doonayo ama tiimka ama gruubkan asal ahaan maba jirtoba oo danta ay leeyihin waxa weye inay dadka wixii ay xoog ku socodsiin karaan bay xoog ku socodsiinayaan wixii kalena laakiin dhinaca kale haddaynu eegno ururkan tandiimu daacish loo yaqaano waxa weeye waa urur dee banaxariisa kuna caan baxay inuu barnaamijka noocaas oo kale a uu ku shaqaysto sumcad ahaanna inuu dadka isagu si wanaagsan buu usoo bandhigayaa markuu barnaamij uu rabo oo tusaale ahaan wuxuu uga faa'idaysanayaa anaya ee ajaanibta ah ee aan carabta ahayn ee caalamka islaamka iyo dibadaha yuruba ka yimaada oo uu ku qancinayo inay waxa weye uu hayo gabdhihii la guursan lahaa iyo gabdha lagu dari lahaa iyo wix la halmaala marka qaabkaasaa laga yaabaa inuu isaga uxayeysiiyo laakiin wax kaloo sumcada oo caalamka uu kaleeyahay tiimkan asal ahaan buubasan jirinba waan gartay markaa gabdhahan yaryar la sheegay in qiimo aada u jaban oo xataa ay qaramada midoobey ku tilmaantay baakidka ama baakada sigaarka oo kale qiimaha gooya in hablahan lagu gadanayo ma hablo la guursanaya mise waa hablo si kale xadgudub loogu geysanayo
qolyahan dagaalka markay galaan dhowr qolobay masalan kaqa qabsadeen dadka oo gabdhaha kasoo qabsadeen gabdhaha qolya ezidiyan la yidhaahdo oo mawsil iyo meelsinjas la yidhahdo degan oo qolyahan dee muslimiinna ahayn oo markaa intay soo qabsadeen gabdhahoodii iyo dumarkii iyo waxaasoo dhan ayay suuqa ka iibinayaan kadibna ama ragga ugu sarreeya nimanka hogaamiyaasha baa wixii gabdhaho yaryar oo kale haddii la rabo la siinaya dumarka dhexana marka hadda se u kala waawan yihiin una kala qurux qurux badan yihiin xagga da-dana u kala wan yihiin ayay qiimo ahaan ayay u kala qaadayaan sidaas ayana uga faaidaysaa marka laakiin xadgudubka la sheegayo kufsi caadiya iyo wax la halmaala ma aha laakiin waxay samaynayaan suuqaa laga iibinaya qof baa iibsanaya qofkaasa iska kaxaysanaya haddii kaasi hadhow muddo hayo hadduu rabo iska sii iibinaya barnaamij noocaas oo kale ah weeye qaabka ushaqeeya waan gartay haddana iyadoo sidaasi jirto waxaa ku qulqulo dhalinyaro badan oo ka yimaado wadamada caalamka oo intaa warbaahinta lagu sheegayo in dhalinyaro ay ku biireen ururkaasi iyo daacish iyagoo u safray syria ama ciraaq maxaad u malaynaysaa iyadoo khatarahaasi jiraan oo dhibaatooyinkaasi laga soo sheegayo in haddana ay weli kasban karaan garaadka dhalinyarada oo meelo kala duwan oo uga safrayaan
dhibta ugu badan oo jirta waxa wey waxaana wax beliefis a dadku iska aaminsan yihin marka qof laga yaabo ama east african uu ku nool yahay ama caalamka reer galbeedka meelaha ugu dambeeya uu kaga nool yahay caalamka ayaa halkaas masaafaadka dhan buu soo goynaya danta uu leeyahayna waxa weeye aragtida uu aaminsan yahay iyo aragtida daacish ba isku aragti ah marka waxaasoo dhan way isla qabaan marka waxa laga yaba inay saas ku baxaan laakiin dhalinyarada iyo gaar ahaan gabdhaha faraha badan oo caalamka kasoo tegaya dhulka soo aadaya yani suuq noocaaso kale inay ku socdaan inay ogaadaan unbaa muhiimadu tahay saa darteed baa qaramada mada uga digaysa arrintaas xuquuqda biniaadamka dhanka ah qolyahan de xuquuq bini aadan iyo waxa iyagu danka ma laha yani hadba tirada la dilo unba iyagu danaynayaan hal qodob baa ugu muhiimsan oo dad fara badan oo dhalinyaro ah oo caalamka islaamka ama caalamka carabta jooga gaar ahaan oo guurka ku adkaaday ayay uga faaidaysanayaan barnaamijkan oo leeyihiin gabdhaan udii haynaa waxaan udii haynaa waxa weye guurki waan udii haynaa afar afar baad helaysaan iyo wilaal maala marka usoo diyaar garooba qaabkaas waa nooc marka xayaysiin bayba utahayba iyaga aragtidooda qaab xayaysiina iyo suuq wanaagsan oo loo hayo iyo adeeg fara badan oo dhalinyarada loo qabanayo marka qaabkaas usoo bandhigaya marka haddii dee ummadda laga xorayona waa wanaag oo dadku de marka ugu dambaysa ummadda waa kasoo kabanaysaa jabkan iyo dhibtaan haysta magaca diimeedna ummadda lagu xasuuqayo ummadda waxa weye sumcadda lagu cayaarayo diintii laga dhigayo wax fool xun oo saa dumarka uu iska ka ganacsata una camal kale lahayn waxaasoo dhan islaamka muslimiintaba ilaah waa ka xoreynaya haddii qaabka macnaha waxa weeye laga guulayso lakin xagga foolxumada sawir xun bay ka tegayaan baa la odhan karaa axmed cumar xanafi oo khadka telefoonka ee dalka masar ugu waramayay sahra ciidlunur halkaad kala socoteena waa v o a